wararka naga soo gaaraya magaalada boorama oo ka mid ah deegaanada uu ka arrimiyo maamulka somalilan ayaa tilmaamaya in halkaasi lagu qabtay xubno ka tirsan hay-adda sirdoonka dowladda federaalka laba ka mid ah xubnaha sirdoonka dowladda federaalka ayaa gacanta lagu dhigay sida ay tilmaamayso hay-adda sirdoonka maamulka somalilan ee loo yaqaano n i a waxaana sida ay sheegtay hay-adda sirdoonka maamulka somalilan xubnahan ay qorsheenayeen fulinta howlgallo ka dhaca deegaanadaasi iyagoona tilmaamay inay ka warhayeen in xubnahan ay soo gaareen deegaanadan islamarkaana ay ku raadi joogeen balse ugu dambeyntii ay ku guulaysteen inay gacanta ku dhigaan waxaana ay intaasii raaciyeen inay jiraan xubno kale oo weli ku dhuumaalaysanayo qaybo ka mid ah deegaanadaasi islamarkaana ay ku guda jiraan raadinta xubnaha weli ku harsan deegaanadaasi waa sida ay hadalka u dhigeen dhacdadan la xidhiirta qabashada xubno ka tirsan sirdoonka dowladda federaalka waxa ay sii walaacinaysaa xaaladaha khilaaf ee muddada dheer ka dhex taagan dowladda federaalka iyo maamulka somalilan hase ahaatee maamulka somalilan iyo dowladda federaalka ayaa waxa ay ku kala xidhan yihiin dowlada shisheeye kuwaas oo ay u fuliyaan ujeedooyinka ay ka leeyihiin dalka iyo dadka